in ka badan boqol iyo soddon qoys oo barakacayaala islamarkaana ku nool duleedka degmada afmadow ayaa lagu wareejiyey guryo dhisan maacuun iyo agabka nadaafadda oo ay bixisay hay-adda jubba maxamed xalane bashiir xogayaha dowladda hoose ee degmada afmadow ayaa ka waramaya deeqdan la gaarsiiyey barakacayaasha waxaan joognaa kaamka weyn ee barakacyaasha degmada afmadow ee la yidhaahdo kaambari waxaan saakay halkan kula wareegnay boqol iyo soddon guri oo ay dhistay hay-adda maxalliga ee jubba foundation sidoo kale boqol iyo soddonka guri ee la dhisay ayaa waxaan ku wareejinay dadkii loo dhisay agabkii guriga ay ku isticmaali lahaayeen oo loo yaqaano n f i sida gogoshii iyo maacuuntii guriga lagu isticmaali lahaa waxaan kaloo ayagana maxaa ladhihi jiray u qaybinay lixdan qoys oo ka mid a dadka degan kaamka waxaan u qaybinay ayagana lixdan jabaan oo ay ku jirto maxaa ladhihi jiray agabka nadaafadda ee loo yaqaano n f i maxaa leeyahay hijin kitis waxaan oga mahad celinaynaa hay-adda mashruucan fulisay ayaan awalan oga mahad celinaynaa caqabadaha maxaa la jiray ka jiro kaamkan iyana waxaa la jiray xaaladaheeda xaaladda guud ee nolosha ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah ayaan sidoo kale iyadana soo kormeernay oo u kurgalnay caqabadaha ugu weyn ee halkan ka jira waxay ahaayeen biyo la-aan waxaan ku guulaysanay inaan hadda biyihii soo gaarsiino iyadoo si guud degmada ay biyo la-aan ooga jirto ayaan haddana waxaan ku guulaysanay inaan biyihii soo gaarsiino oo hadda biyihii wa ay helayaan guddoomiyaha barakacayaasha degmada afmadow cabdi xarbi cali ayaa u mahad celiyey cid kastoo ka qayb qaadatay bixinta deeqdan siduu xogayaha idiin sheegay waxaa waaye agab jubba foundation ee ka qabatay degmada afmadow oon annagaba la soconnay guryo boqol iyo soddon ah ayay ka dhistay barakacayaasha degmada afmadow kaamamka ku yaallaan intii tabar gaarsiin karto dadkiina baahida intaas kelima dabooli karto dadka ciidduu ka badan yahay waa inta u darneed yaa lagaa gaarsiiyey midda kale musqulo xagga biyaha wixii oo dhanna waa laga kaabe laakiin waxaa noogu daran waxaa waaye dadkii waxaa waaye mujaaca line hays baarihii waa eber waa gaajo waxay haystaan malaa barakacyaasha way iska degan yihiin meesha moogiye biyahaas degmada u gelisay moogiye wax kale ay ku haystaan meesha ma laha waxa kale hadda guryaha noola dhisa dhaxantay ka gelaayiin hay-adda foundation baa hadda maarkino barakacayaashan ay ku nooshahay oo marna xoogaa yar salari yar oo lacag yar oo toddobaatan iyo saddex doolar u qortay haddana guryo u dhistay haddana maacuun bay maanta ka qaybinaysaa dadkii guryaha loo dhisay ilan guri cidlo oonan alaab oolin oo digsi wax lagu karsado oolin maxay taraysaa caagii biyaha ay ku shuban lahaayeen iyo alaabtii maacuunta ahay iyo wixii wasaqda iskaga hagaajin lahaayeen maanta ayay ka qaybinaysaa un kala wareegnay siduu xogayaha u sheegay marka waxaa waaye baahidii way iska fara badan tahay